bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah adeer waan dhowahay allana halku barakeeyo nabadoon waxaa jirtay in eh, muddooyinkii lasoo dhaafay qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay eh, xarakada shabaabulmujaahidiin ku taageerayeen eh, xoolahooda kuwooda ugu qaalisan guud ahaan soomaalida ay dhaqato ee geela En, adigana waxaa tahay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee guud ee soomaaliya En, ka waran bogaadin caynkee ah ayaad u diraysaa eh, beelaha soomaaliyeed bismillaah ilaahay baan u mahad celinaynaa marka hore aan mahadaan bilow iyo dhammaad lahayn allahaan u celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa oon u mahad celinayaa idaacadda alfurqaan ilaahay ha barakeeyaan leeyahay ummaddana wax fiican baad u haysaan boos fiicanna waad kaga jirtaan Ee, waxaan bogaadinayaa ummadda soomaaliyeed xoolaha isugu jira geel iyo adhi iyo wixii kale ay helayaan ee ay ku wareejinayaan mujaahidiinta si loogula dagaalamo cadowga ilaahay ee sida gardarrada ugu soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sunnaha nebiga adeergeelu sidiisaba wax lagu jihaado horta waa waxa ugu fiican jihaad fara badan oo dhulka soo maray oo gaalada lagula dagaalami jiray oo axmed guray ka mid ahaa iyo sayid maxamed cabdillah ka mid ahaa cabdilla xasan ka mid ahaa waxaa lagula dagaalami jiray geel uunbuu ahaa geel uunbuu ahaa wixii lagula dagaalami jiray geelu een, wuxuu samaynayaa waxayna xoolaha kale samayn karin wuu kula qaxi meeshaa doontaad la aadi wuu ku- biyaha wuu ka qadi oo muddo bil iyo wax la jiruu ka qadi Een, geel wax loo dhigaayo ma jiro geel wax loo dhigaayo ma jiro waa hantida keliya ee raasamaalka ah ee u taalla ummadda soomaaliyeed ama bangiga rasmiga ee ilaahay ummadda soomaaliyeed siiyey waa geela adhiga iyo looda iyo wixii kale ee lahayaana adeer kama kama dhacaan markaa geela xaaladiisu waa sidaas adduunyada nimaan geel lahayn lama ammaanayn baa leeyi waagii hore nimaan geel lahayn gabadhi lamaba hadli jirinba markaa geelu adduunka wuxuu kaga jiraa meel uun ilaahay xaalkiisa ogyahay beelaha dhiibay iyo ummadda soomaaliyeed dhiibtayna haddan tira koobkooda halkan lagumaba soo sheegi karo waxaan filayaa wax yar mooye dadka intiisa badana way dhiibeen ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastaba ha joogta ama gobol kastaba ha joogta waa nin bixiyey oo diyaariyey oo wareejiyey oo mas-uuliyiintii maam hawshaa lahayd ku wareejiyey iyo mid hadda gacanta ku haya oo ururinaya oo doonaya inuu wareejiyo iyo mid ku tala gashan weliba dadka hadda ku tala gashani waa dad yar dadka intiisa badnayd waa wax hadda gacanta ku haya iyo wax een, wareejin doona haddii alla idmo Een, maanta waxaynu taagannahay dhulbahanti iyo dharaar dadka xoolaha bixiyey dhammaantiis magacooda ma annaan sheegin laakiin ilaahay agtiisu magacuu u yaallaa kamana wada gaari kara hadda ilaa ilaa mudug iyo ilaa raaskambooni inta u dhaxaysa meelaan xoolahaasi ka bixin ama geelaasi inta badan uusan ka bixinin ma uu jiro Een, taasna waxaa keenaya oo sabab u ah markii xaqiiqada loo kaco waxaa bislaaday midhihii jihaadkaa bislaaday midhihii jihaadkaa bislaaday xaqiiqdii baa la fahmay noloshii baa la fahmay macaanka iyo dhadhanka ay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo raayada tawxiidku leedahay baa la dhadhamiyey nin waliba adeerow wixii uu haystay isagaa maanta la soo ordaya meesha ninka majaahid mujaahidkii joogo ama mas-uulkiisu uu joogo ee lagu gaadhsiin karo ninka difaaca ku jira xoolaha geela iyo adhiga iyo lo-daba iyo wixii adduun lacageedaba waa wax lala soo degdegayo waxaad og tahay oo kale oo aad iyo aad aanu si gaara weliba ugu hambalyeeraynaa gabdhaha soomaaliyeed ee cafiifaadka ah mar walba buskudkay la yay la ordayaan caagay la ordayaan shaqlanaha ah dharkay la ordayaan waxa dhaxanta laga xidhay la ordayaan xataa ilaa iyo xad waxay keeneen xadhkihii lagu soo xidhxidhi lahaa murtadiinta mu- gaaloobay xadhkihii lagu soo xidhi lahaa bay keeneen marka een, jahaadkii xuduudka wuu tallaabay xuduudda wuu goostay xadka wuu ka baxay wuxuu u baxay khaarij buu u baxay waadha waxaan u malaynayaa hade meelo hadda aan aad loo filaynin baa xoolahana laga keeni doonaa gaaladana laga soo xidhxidhi doonaa insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq